bismillaahi raxmaan raxiim habeenu wanaagsan qodobada warka habeenimo idaacadda isnaa'i caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah aqoon-yahanada magaalada jowbahar oo ku baaqay meel loogu soo wada jeesto la dagaalanka jahliga haweenka magaalada jowbahar oo shaqo abuur ka dalbaday madaxda maamulka gobolka shabeellaha dhexe tartan kubadda cagta oo laga daafuray dowladda califooldheere ee duleedka degmada mahadaay dowladda jabuuti oo markii ugu horraysay heshay talaalka ka hortagga xanuunka covid sagaal iyo toban xubinta salafka iyo suqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddan waxaa ka mid ah faahfaahino ka soo baxaya shil tareen sababay oo ka dhacay koonfurta waddanka bakistaan
waxaa jira nuucyo kala duwan oo afxira kuwa ah oo badbaadin kara naftaada iyo kuwa aad jeceshahay caafimaadkaagana ilaalin kara afxir kasta waxa uu celin karaa dhibcaha yar ee xambaarsan fayraska inay faafaan haddii aad lacag haysato waxaad ka soo iibsan kartaa afxirka suuqa ama farmashiyaha kuugu dhow ama waxa aad saddex jeer laba jibaari kartaa jeex mara ah kadibna waxa aad xarig kula xidhi kartaa afka iyo sankaaga mar kasta xidho afxirka adiga oo faraxsan waxa uu badbaadin doonaa qoyskaaga xasuusnow si joogta a u dhaq gacmahaaga ugu yaraan dadka u jirso masaafo la-eg laba mitir farriintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
mar kale habeen wanaagsan waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha saddexaad sannadka laba kun kow iyo labaatan inta aad maqasheen waxa ay ahaayeen warka madaxdiisii iminka u diyaargarooba qodobadii oo faahfaahsan aqoon-yahanada magaalada jowbhar ayaa ku baaqay in meel loogu soo wada jeesto la dagaalanka jahliga aqoontu waa furaha guusha mustaqbalka ee bulshada hiigsanayso inay gaarto waana halka qof kasta uu ka bilaabi karo nolol qiimo leh iyo horumar la taaban karo oo uu qofku ku mutaysan karo inuu bulshada dhexdeeda uu magac ku yeesho cabdiraxmaan sheekh jays oo ka mid ah dadka sida weyn wax uga garanayo qiimaha uu leeyahay cilmiga ayaa sharaxaya farqiga u dhexeeyo qofka aqoonta leh iyo kan aan wax baranin cilmiga faa'iidadu uu leeyahay mataqaanaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun mise ma yihiin kuwa wax garanahayo iyo kuwa wax aan garanaynin jawaabta waxay noqonaysaa laa masina markaasuu allah subxaana wa tacaala leeyahay innamaa in kale maaha yatadakara waxaa waansama u yidhaahdo subxaana wa tacaala ul albaab caqliga kuwa u saaxiib mataqaanaa marka waad dareemaysaa mataqaanaa cilmiga faa'iida uu leeyahay mataqaanaa le'anna maxaa yeelay sayid cali aa la weydiiyey markaasaa la yidhi cilmigai maalka yaa falli badan markaasuu wuxuu yidhi cilmigaa falli badan mataqaanaa mar le'anna maxaa yeelu yidhi cilmigu wuu ku ilaalinayaa laakiin maalka adaa ilaalinaya mataqaanaa ugu dambeyn cabdiraxmaan ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay xoogga saaraan waxbarashada si ay qayb weyn uga qaadato noloshooda cilmigu mataqaanaa waa dhaxalka ambiyada mataqaanaa ambiyada lagama dhexlin maal laakiin waxaa laga dhexli cilmigaa laga dhexli marka cilmigaa inaan qaadano aan ku dhaqanno cilmigana waa lawa cilmi maadaa ee cilmi diina alcilmi diin alcilmi sharaacawa waa cilmiga kutusaaya xalaasha iyo xaaraamka marka midka tarkiiska la saaraayo xoogga la saaraayo waa midka mataqaanaa shareecada mataqaanaa maadigana in la barto asina waa sunna mataqaanaa waxaa kaga nabadgelaysaan luqata qoomqoom baa jirtooda kaga nabadgelaysaan bulshada aqoonta ka dhisan waxay u sahlaysaa inay ka midha dhaliyaan guulaha dhinacyada horumarineed sida caafimaadka waxbarashada horumarka dhaqaalaha si ay uga baxaan baahiyaha joogtada ah ee jirta haweenka magaalada jowbhar ayaa shaqo abuur ka dalbaday madaxda maamulka gobolka shabeellaha dhexe maryamo sheekh cabdi ayaa soo jeedinaysa qodobkani haweenkan ayaa sheegayay in ay u baahan yihiin shaqo abuur in loo sameeyo maadaama ay soddonkii sane ee dowlad la-aanta ay ku jireen samata bixinta qoysaskooda waxaana jira haweenka heer gobol heer degmo iyo heer xaafadeed inay si mutadawaca ugu shaqaynayaan wacyigelinta nadaafadda bilic kusoo celinta degmada iyo soo dhoweynta madaxda dowlad goboleedka marka ay yimaadaan sangaabo nuur axmed oo ka mid a xubnaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegtay baahida ay u qabaan in loo sameeyo shaqo abuur maadaama haweenka ay u baahan yihiin ayna yihiin lafdhabarka bulshada
haweenka waxaa laga dareemayaa inay isku kalsoon yihiin inay shaqabuur u baahan yihiin inay soddonkaa sano ay reerka iyo kasoo samata bixiyeen oo odaga waxba oun haysanoo sida caruurta oo guriga loogu imaanayay gabdhihii in soddonka sano soo samata bixiyey maanta gobolka shabeellada dhexe aniga soomaaliya oo dhan kumalihiga inkastay wada jirto gobolka shabeellada dhexe hirshabeelle gabdhihii soddon sano soo heelanaay oo soo samata bixiyey maantana haddii shaqaabuur loo suubiyo sida iyo si kasii fiican waa in ganacsi yaryar loo furo in dukaamanka loo waxeeyo inti miiskadaysa xoogaa loo loo kobciyo ee gabdhaha maxaan ku leeyaha guri joogtada la yiraaha adna intaada waakaasa ka shaqayso kobac loo suubiyo wax walba loo suubiyo gabdhaha iyo koo caws guraaya qoryo guraayo oo caws suuqa geyhayay soo samata bixiyeen maalinkay wax yar oo shaqax abuur ay helaanne sida iyo se ka fiican waa waxayna intaasi ku dartay in bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka beeraha islamarkaana ay ka jirto ee degmada jowhar dalagyadii oo yaraaday kadib markii ay isugu tageen fatahaado iyo ayax u rabnaa inaan abuur helno inaan cagaf helno in keliyaha noola qodo in webiga biyaha nagu daadiha ay nagala buuro waxaan u baahannahay inaan cayayaan dilihii daawado cayayaan dilihaay aan helno hay-adahana ay naga taakuleeyaan waa inaan cagaf helno inaan baldoos helno inaan beeraha u helno abuur inaan kanaanala helno fatahaada biyaha hirshabeelle na nagala buuro waxa waaye beeraaleyda afar makiinaa lagu leeyahay afar fasal ee biyaha soo galow hayaan maanta beeraaley waxay haysata mala sagxadday taallaa balse maalinkay aan maalgelin helno oo nala maalgeliyo waa inala dhulkaan jiifnaa waa in dhulka nagala qaado horta madaxa dhulkaan noogala soo qaado beeraha noola maalgeliyo keliyaha noola qodo abuurka aan helno maanta lacag isku xiran nin isuga qadaayo inta lacag iska soo aruuriyo keli ma geli karo saa gurigaaba u baahan dherigaaba dansan marka waxaan u baahannahay hay-adahaas oo haddii alla nooga soo qaado koo waa inay beeraha ay noo maalgeliyaan dhibaatooyin badan ayaa ku hor dadban haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka shabeellaha dhexe maadaama ay sheegayaan inaysan jirin wax mushaara oo ay qaataan xilliyada soo dhoweyntana loogu yeero marka munaasabadaha in ay halkaasi kasoo qeyb galaan sidoo kalena aysan jirin wax garab istaaga oo ay ka heleen maamulka gobolka shabeellaha dhexe sida ay sheegtay sangaabo tartan kubadda cagta ah ayaa laga daafuray tuulada cali fooldheere ee duleedka degmada mahadaay cabdicasiis xasan cabdulleh ayaa qodobkan inoo soo koobaya ilaa iyo afar tuulo ayaa ku tartamaya cayaar kubadda cagta ah oo ka socda deegaanka cali fooldheer ee duleedka degmada mahadaay waxaana ciyaarahaasi loogu talagalay isdhexgalka bulshada iyo nabadda axmed nuur macalin cilmi oo ka mid ah dadka deegaanka ee califoordheere ayaa sheegay in cayaaraha kubadda cagta ay soo qabanqaabiyeen ganacsato iyo qurbajoog kasoo jeeda deegaankaasi isagoo ka hadlay muhiimadda ciyaarahaasi loogu qabanayo deegaanka califoordheere
si wanaagsan uga qayb qaadanayaan isdhexgalka bulshada walaalkay deegaanka califoordheere oo hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka dhisan ilaa iyo afar kooxood oo cayaartoy ah kooxdii ugu dambaysana la aasaasay lix iyo labaatankii disembar laba kun sagaal iyo tobankii
waan gartay
marka intaas kooxdii ugu dambaysa oo afraad ayaa la aasaasay ilaa iyo laba kun saddex iyo tobankina tii ugu horeysaa lasoo aasaasay marka cayaaruhu waa ka socdaan deegaanka ujeedada waxaa waaye isdhexgalka bulshada nabadda gobolka iyo midda deegaanada afarta tuulo intaaba waay ujeedada saaxiibtinimada dhalinyarada tuulooyinka ilaa iyo mahada ilaa iyo gobolka iyo isdhexgalka bulshada waxaa laga aasaasaa boqol kiiba sagaashan iyo shan dhinaca dhalinyarada marka sidaas ayaan u samaynay inaan samayno kooxaha cayaartoy ah oo ilaa gaaraya afar kooxood deegaanada kale ee afarta tuulona siday uga jiraan caadley ceelbaraf miirtaqwo iyo diicade maya wax taageero hadda saas u buuran oo aan helno ma lahan ganacsatada deegaanka iyo dad yar oo dibadaha ku nool oo dhalinyaro ah oo ayagana u damqaday dhalinyarada oo doonaya inay si fiican usii wadaan xiriirka wanaagsan ee saaxiibtinimo ayaa ku taageera marka wax hadda taageera aan ka helno amba gobol ama degmo amba taageero kale oo dheer xag maamul aan ka helno ma jiryo markii laga soo tago taageerada aan ka helno dadka ganacsatada ah iyo dhalinyarada dibadaha jirta ee farakotiriska ah dhinaca kale axmed nuur ayaa wasaaradda cayaaraha iyo dhalinyarada maamulka hirshabeelle ka codsaday in laga taageero cayaaraha isdhexgalka ah si fiican si fiican horena waan warbaahinta ula soo hadalnay haddana waan ka dalbanaynaa wasaaradda cayaaraha iyo dhalinyarada hirshabeelle in xiriir ay nala soo samayso anaguna runtii heegan ayaan u nahay marka waxaan ka codsanaynaa in sida cayaaraha ka socda gobolka jowhar iyo sidoo kale degmada mahada iyo degmooyinka kale iyo tuulooyinka ku dhow dhow jowhar cayaaraha cayaaro lamid a ayaa halkan ka socda marka wasaaraddu inay tixgeliso ayaan ka codsanaynaa si kastaba ahaatee kubadda cagta waxay ka mid tahay cayaaraha lagu xoojiyo isdhexgalka bulshada iyo nabadda iyo deegaanka waxaana muddooyinkan dambe soo kordhaya tulooyinka lagu qabanayo cayaaraha kubadda cagta dowladda jabuuti ayaa markii ugu horreysay heshay talaalka ka hortaga xanuunka covid sagaal iyo toban wasaaradda caafimaadka dalka jabuuti ayaa sheegtay in talaalkii ugu horreeyey ee laga hortagayo fayraska korona uu gaaray dalkaasi wasiirka caafimaadka jabuuti maxamed warsame diiriye ayaa sheegay in jabuuti ay aad u sugayeen talaalkan talaalkan waan sugaynay intaan waa intii ugu horreysay oo lagu howlgali doono islamarkaana lagu bilaabi doono dadka aadka ugu sii baahan oo ah dadka ka shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyo dadka da-da ah wasiirka ayaa sheegay in xirmooyinka haatan soo gaaray dalkaasi lagu sii bilaabi doono dadka u nugul islamarkaana bisha dhexdeeda ay sugayaan ilaa saddex boqol oo xirmo ah oo ay dowladda jabuuti ka soo iibsatay shiinaha talaalkan oo uu qofka laba mar qaadan doono ayay wasaaraddu sheegtay in lagu bilaabayo shaqaalaha caafimaadka ee halista ugu jira qaaditaanka cudurkaasi iyo bukaanada kale ee ugu nugul in cudurka ay qaadaan oo ah dadka la nool cudurrada kale islamarkaana da-doodu ay ka weyn tahay konton jir jabuuti ayaa sheegtay in xilligan aysan dalkaasi ka jirin khatar sare oo xanuunka covid sagaal iyo toban ah islamarkaana la xakamaynayo waxayna ka mid noqonaysaa dalalka ku yaala qaaradda afrika ee helay talaalka covid sagaal iyo toban dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka habeennimo idaacadda isnaa jooba harshabeellaha dhexe soomaaliya markaana ku soo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaaraha cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada alab waxaan ku eegnaa raashiinka qudurduruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar boqolka dolar waxaa gacanka hore la kala sarfanayaa laba malyan iyo lix boqol iyo toban kun oo shilinka soomaaliga halka bixintan la kala sarfanayo laba malyan lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliya daawada ilkaha ee colgate waxaa suuqyada jowhar la kala iibsanaya halkii xabo hal doolar iyo bara halka daawada dhagayaraha ee ilkaha suuqyada jowhar la kala iibsanayo laba doolara shaambada kiliqaadka imiron waxaa suuqyada jowla kala iibsanaya saddex doolara kareemka faskalin ee jirka waxaa suuqyada jowla kala iibsanaya hal doolara kareemka timaha ee softe waxaa suuqyada jowla kala iibsanaya hal doolar ilaa iyo hal doolar iyo bara dhegaystayaal halkan ayaan ku joojinayaa xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka habeennimo ee radio isnaya mahadsanid cabdicaziis halka warkaasu idinkaga imaanaya waa idaacadda isnaa joob harshabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda faahfaahinno ayaa ka soo baxayo shil tareen sababay oo ka dhacay koonfurta waddanka bakistan ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay afartan kalena waa ay ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay koonfurta waddanka bakistan tareenka oo ku sii jeeday magaalada lahore ayaa aad u weynaa waxa uuna ka kala go'ay dhex bartamaha sida ay sheegeen saraakiisha gobolkaasi dadkii ku dhaawacmay ayaa loo gudbiyey isbitaallada waxaana la bilaabay baaritaan ku saabsan sababta keentay shilka wasiirka gaadiidka dalka bakistan ayaa sheegay in ehelada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba la siin doono magdhow shilka dareennada ayaa si joogto ah ugu dhaca dalka bakistan iyadoo kaabayaasha dhaqaalaha dareennada aysan ku filneen dhisidda waddooyinka guud ahaan warka habeennimo idaacadda isnaa joob harshabeellaha dhexe soomaaliya waa nageenta anigoo cabdiweli axmed diluule timacadda waa idinla socodsiinayey cismaan waa uu soo saaray halka uu farsameynaya injineer saki intaan warka xiga aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah